deegaanka fuuma baajuuni oo ka mid ah deegaan xeebeedyada gobolka jubbada hoose kaas oo ay dadka ku nool noloshoodu sagaashan iyo shan boqolkiiba ku tiirsan tahay kalluumeysiga ayaa hadda wajahaya xaalada adag oo dhanka nolosha ah maadaama lagu jiro xilli badxirana kalluumeysatada deegaanka fuuma baajuuni ee gobolka jubbada hoose ayaa waxay badda kala kulmaan caqabado kala duwan oo saameyn ku leh noloshooda iyo dhaqaalahooda maadaama aysan haysan qalab casri ah oo awoodu leh inay ku kalluumaystaan iyadoo ay badduna samaynayso mawjado hirarah arrintaasi oo aan kalluumaysatada u saamaxaynin inay gunta hoose ee badda kasoo jillaabtaan caqabadaha jira waxaa ka mid ah in mararka qaar ay duumaha kalluumaysigu degaan halkaas oo ay ka dhashaan khasaare nafeed iyo sidoo kaleeto mid hantiyadeed sida ay kalluumaysatadu sheegeen maxamed cabdi oo ka mid ah kalluumaysatada deegaanka fuuma baajuuni ee gobolka jubbada hoose ayaa ka warbixiyey caqabadaha ay badda kala kulmaan waxa uuna sidoo kale codsaday in laga caawiyo qalab casri ah oo ay ku shaqaystaan run ahaantii badda caqabado fara badan baan la kulannaa mararka qaar si wanaagsan baan u shaqaysannaa in walba ee qalab la'aan ayna haysato mararka qaar laakiin badda aad bay u kacdaa waxaan ku tiirsanana ma haysano aan baddaas ahayn qalab la-aanna waana haysataa xagga doomaha iyo motoorada filinjdeerada g b s-ka in badanna way dhacday in dhallinyaro g b s laan inta badda aadaan ay dhumaan noloshooda riski geliyaan marka cabashadeeda midaas ah waxaan jeclaan lahaa hay-adda yes haddana la joogto in garab ay nagu siiso ay nagu caawiso doomaha filinjdeerada waxaa kale xataan dhihi lahaa gawaarida aan malaayga suuqa ku geyn lahayn soolarada filinjideerada ilaahay kuguma darnaada okiyaalaha iyo matoorada aan ku shaqaysan lahayn